فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk oo maanta ka dhacay degmada bardaaleh faahfaahinta dagaalkaasi ayaan idin haynaa militariga itoobiya oo ku soo qulqulaya puntland lana wareegay in badan oo ka mid ah shaqooyinkii bulshada oo cabanaysa ayaad maqli doontaan kulan saacado badan qaatay oo dhex maray wilaayada jubbada dhexe culumaa u diin salaadiin ganacsato iyo aqoon-yahano khudbadihii laga jediyey kulanka iyo waxa uu daarnaa ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeya caalamkana kama marna cabdiraxmaan badar ayaa igala qaybgalaya aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa shan iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga qodobada horu dhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen muddada barnaamijku uu socdo ayaan ku faahfaahin doonaa balse waxaan ku horumarayaa wararkii ugu dambeeya caalamka waryaheena cabdiraxmaan bader ayaa meelo kala duwan ka soo ururiyey wararkii ugu waaweynaa ee dhacay maanta cabdiraxmaan aad baad umaadsan tahay maxamed daahir khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalo culus oo ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka baayi ee koonfurta soomaaliya wararka ka imaanaya degmada bardal ayaa sheegaya in iskoorimaad culus uu ciidamadani ku dhex maray kontaroolka laga soo gala magaalada ugu yaraan lix qofood oo u badan dhinacyadii dagaalamayay ayaa ku dhintay iskoorimaadkii maanta dad goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidankan ay isku adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud wararka hordhacaah ayaa sheegaya in dagaalka maanta uu ku dhintay cali barow oo ahaa taliyihii booliiska degmada bardaale waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo saddex sargaal oo kale ciidamada koonfur galbeed ayaana la sheegaya in looga adkaaday dagaalkii maanta oo daba socday iskoorimaadkii bishii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladan xasuuqyo hor leh oo ay ku dhinteen boqolaal falastiiniyiinna ayaa ka dhacay khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxa ay sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kicin in ka badan shan dhacad oo xasuuq wuxuushnimo ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana ku sheegday xasuuqyadaasi dadgaaraya sagaashan iyo shan ruux halkii ay ku dhaawacmeen saddex boqol iyo konton kale waxaana xasuuqyadani intooda badan martigeliyey manaadiq dhowra oo ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo laba kun afar boqol iyo toddoba kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saynada yahuudda waxay sidoo kale ciidamada yahuudda ay duqeymo kala duwan ku beegsadeen manaadiqda kale ah sheekh ridwaan talla zactar azaytuun assabar iyo kuwo kaloo aad u fara badan waxaana ku shahiiday dhammaan duqeymahaasi dadyow kala duwan halka kuwo kale oo tirabeel ahna ay ku dhaawacmeen waxay sidoo kale ciidamadii ugu daduqeeyeen guri ay degan yihiin dad shacabba oo ku yaala mandiqada talla suldaan ee magaalada rafaax muqaawamada ayaa toogasho ku dilay askar ka tirsan ciidamada yahuudda kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ee dagaalkaada ka wada marinka khaza ayaa shaaciyay howlgallo kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamada maamulka yahuudda ee ku sugan marinka khaza qoraal ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta reer falastiin oo lagu faafiyey bartooda rasmiga ee telegramka ayay ku sheegeen howlgal qaansi ama shiisha ay ku beegsadeen laba askari oo ka tirsan ciidamada saayinada yahuudda ee ku sugan khaza weerarkan toogashada ayaa ka dhacay bartamaha jabaaliya ee waqooyiga khaza waxay ku toogteen ilaa laba askari oo ka mid ah ciidamada yahuudda kuwaas oo qayb ka ah ciidamada yahuudda ee howlgalka ka dhanka falastiiniyiinta halkaasi ka waday howlgalka xiga waxay sheegeen kooxawac iska caabinta reer falastiin inuu ahaa mid ay u adeegsadeen gantaalka loo yaqaana t b g kaasoo ay ku beegsadeen ciidamo kuwa sida gaarka u tababaran ee ka tirsan maamulka saayinada yuhuudda gantaalkan ayaa lagu beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidankan oo ku yaala bartamaha xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza gantaalkan ayaa sidii loogu talagalay u beegsaday guriga ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda sida laga dheehan karo muuqaal ay duhurnimadii maanta faafiyeen kooxaha waciska caabinta reer falastiin jimcihii shalay ay ahayd markii ciidamada yuhuudda ay shaaca ka qaadeen inay iskaga carareen waqooyiga marinka khaza halkaasoo duulaan qaatay ku dhowaad labaatan maalmood oo xilidha ay kaga jireen balse iska caabinta adag ay kala kulmayaan kooxaha falastiiniyiinta ayaa ku qasabtay inay cagaa wax ka dayaan oo ay u jihaystaan dhanka koonfurta marinka khaza dad u dhaqdhaqaaqa islaam naceebka oo lagu dhaawacay waddanka jarmalka dhowr xubnood ayaa si daran ugu dhaawacmay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalo lagu magacaabo minhaayim oo ka tirsan dalka jarmalka halkaasoo weerarkani ka fuliyey qof mindi ku hubeysan ila wadadyo maxalli ayaa xaqiijiyey in weeraryahan ka hoositay mindi oo dhowr qofood ku dhaawacay goob fagaara ah oo ku taala magaalada minhaayim ee dhacda koonfur galbeed dalka jarmalka balse markii dambe ciidamada booliiska dalkaas ayaa la xaqiijiyey inay toogteen oo ay dhaawac u geysteen weeraryahanka hogaamiyaha jarmalka ayaa qoraal kooban uu soo dhigay ku yidhi rabshadu waa midaan la aqbali karin gebi ahaanteedaba qaar ka mid ah warbaahinada maxalliga ee jarmalka waxay sheegeen in dadka ku dhaawacmay weerarkan ay ahaayeen dadka u dhaqdhaqaaqa islaam naceebka iyo booliis ka tirsan dowladda jarmalka dowladaha ruushka iyo ukrein oo isdhaafsaday maxaabiis dagaal heshiis maxaabiis isweydaarsi ayaa waxa uu dhex maray dowladaha ruushka iyo ukrein ee uu muddada dheer dagaalka ka dhexeeyey sida ay wararku sheegayaan heshiiskan maxaabiis isweydaarsiga oo keliya ah ayaa waxaa garwadeen ka ahaa dowladda imaaraadka carabta wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka waxay xaqiijisay in ay ukrein isdhaafsadeen min toddobaatan iyo shan maxbuus oo dagaal maxaabiista raashiyanka waxaa loo soo duuliyey caasimadda dalkaasi ee moscow si loola tacaalo xaaladooda nafsi dowladda ruushka ayaana bogaadisay taageerada dhexdhexaadnimada ee suurtageliyay in ruushka iyo ukrein isdhaafsadaan maxaabiis dagaal dhanka kale madaxweynaha ukrein valadimir zelaliski waxa uu xaqiijiyey maxaabiis isweydaarsigani isagoo ku baaqay in la sii wado dadaalka si loo soo celin lahaa ciidamada ukrein ee maxaabiista u ah ruushka qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka ayuu ku sheegay inay natiijo muhiim ah tahay in toddobaatan iyo shan kale oo dadkiisa yukreiniyiinta ay kusoo laabtaan dalkooda hoyo wuxuuna hoosta ka xariiqay in maxaabiista maanta la soo dayay iskugu jiraan kuwa ka kala tirsan ciidamada qalabka sida ilaalada qaranka ilaalada xuduudda iyo afar kale warayda ah intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
hagaag militariga etoobiya ayaa kusoo qulqulaya puntland iyagoo la wareegay in badan oo ka mid ah shaqooyinkii xilli dadku ay ka cabanayaan shaqo la-aan iyagoo wata caruurtooda iyo xaasaskooda ayay socdaal dhanka lugta ah waxa ay ku soo gelayaan magaalooyin ka tirsan puntland sida garowe waxaana ay qabanayaan shaqooyinkii ay bulshada hayeen hoteeladabay ka shaqeeyaan guryahabay qaarkood ka shaqeeyaan baalashlayaasha ayay ku cariiriyeen howlihii ay hayeen waxaa intaa dheer oo magaalada garowe ay ka wadaan fisqi fasahaad iyo dhaqandoorin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah kuwa tuugsanaya kuwa shaqaynaya lacagta ay helaan in gudaha dalkooda ay gelinayaan oo waxba aysan ku soo korinaynin bulshada wadooyinka bay seexdaan waa kuwan qaar ka mid a dadka garowe oo ka sheekeen doona dhibaatooyin kale oo aan ka tegey oo lagu qabo dadka u badan militariga etoobiya ee kusoo qulqulaya puntland weligay ma arag naag baalashlaah nin baalashlaah waan arkay dhallinyaradii soomaaliyeed wax shaqaa ma hayso waa iska taaganta waddanka waxaa la rabaa dadka beeraha waraabinahay beeralayda ah inay iyagu beerahooda ka soo raafaan nimankan waddankooda u celiyaan madaxweyne waxaan leeyahay ummaddaa naga kaxee dadka ganacsatada waxaan leeyahay oo hoteellada leh walaalayaalow ganacsiga iyo hoteellada aad maalin dheeri adinku aad hoteellada waaweyn oo dhirta laga waraabiyo dhirta quruxda laga waraabiyo qof soomaaliya ha waraabiyo hana ka shaqeeyo bil walba ayagii baa meel walba shaqaynahaya annaga maxaan shaqaynaa marka dalka maskiga tahriibnaa maxaan samaynaa xaggeen badda miyaa isku aruurinaa waxaan leeyahay madaxweyne dhagax waa nagu haystaan oo shaqadii waxa weeyaan tuugsi waa dhagax leh oo waa tuugsi oo waa baalshade oo waa beeraha ka shaqeeya oo waa askey wuxuu yahay la garan maayo mudane madaxweyne naga soo gaar arrintan haddaadan naga soo gaarin mudaharaadka bilowmaa aday kuu taallaa waa islayna dhibaato xoog leh waan ku ragnaa waynuuga haayaan baddi sayla waynuuga heestaan inna walaalayaal haddaan tolnamo jirto islaamnimo dhibka anniga aan dareemayna nala dareemo dadkaan dhibka nugu haya halanaga saaro magaaladii hadday tuugsi noqoto iyo hadday baalish noqoto iyo hadday shaqo noqoto iyo macal habliya wixii oo dhan bay shaqada kala wareegeen marka maamulka waxayna ka codsanaynaa nimanka etoobiyaanka niman shacbaa ma ahan waa dad gebigoodaba dee wadamanitariyaa weeye marka dawladda waxayna ka codsanaynaa dee dadkaa inay nalaga kaxeeyo culayskaan naga dulqaado nimanka etoobiyaanka weliba ajaanibtu badana nimanka etoobiyaanka baynu ka cawanaynaa waddan oon dawladdiisa awood iyo midna aan lahayn haddii lagu soo bato oo baddeeda aanan ceshan karin oon xaduudaheenna aanan kontarooli karin haddii lagu soo bato oo ii sheegay dadkii joogay oo waddaniga ahaa soomaaliya badankeedaba way tahriibtay intii waddanku soo hartane inka badan hadday u timaado ajaaniiba shaqooyinkii yaryaraa aniga aan helaynay oo carruurteena amba aan ku korsanayn aan macnaha tahriibka aan iskaaga day lahayn ajaanibtii baa lagu wareejiyey oo etoobiyaanka dee een bad ma laha waa la wada og yahay wuxuu asiga waddankan uu ka aruuriyey buu wad- ee, baddayna noogu iibsanayaa marka een waxgaradka soomaaliya waxaan ka rabnaa arrintaas inay dhiidhiyaan oon eegaan anugu sidaynaba halkaasay wada fadhiyaan soomaalida way wada gaajaysan tahay carruurtooday nugu soo fasaxeen hablahooday nugu soo fasaxeen meel walba ayagaa taagan oo caseeyadooda iyo ba- tuugsigooda iyo waxooda isku wato oo ayagoo min- minitari oo iskugu jiro oo maxay ahayd waxay iskugu jiraan minitari boolis inta nala joogta aniga aan u malayna shicib shicib maaha waa wada dawlad naha inay naga ilaaliyaan baan rabnaa dawladda dee qofka muwaadinka waddankiibuu dhaqaale ku celinayaa laakiinse ninka meelaha kale ka yimi dee hadda dhaqaale intuu ka urursado waddankii buu ka laabanaya marka wallaahi waddankii awalba isagoo eh, dhaqaale la'aan la tiicaya dhibaato iyo ay ka jirto ma aragtay baa haddana waxay ugu darsantay in waddankii ay dad badan soo galaan eh, shaqooyinkii ay muwaadiniintu qaban lahaayeen ay ma aragtay buuxiyaan deedna dhaqaalihii ay waxaa weeye xaggee waddankii xitaa lagu celin lahaa dhaqaalihii ay la laabtaan markaana waxaan dhihi lahaa eh, in sida ugu dhaqsiyaha badan eh, dadakan laga saaro waddanka eh, madaxweynuhu amar soo rogo eh, mar baa laisku dayey in laga saaro oo waa lagu guulaystay haddana waa soo laabteen waa soo bateen eh, awal siyaasad tuugsiya ku soo galay markii hore haddasana siyaasad shaqo ah oo dhinac walba ah oo xitaa dumarkii ay baalashayaashii iyo shaqadii dhinac walba ay gelayaan marka insha allah waxaan jeclaan lahaa in uu madaxweynuhu arrinkan ka hadlo soo fargeliyo waddankii isagoo og inuu dhaqaale la'aan ka jirto dhibaato sh- ay ka jirto oo dhaqaale xumo ka jiro in haddana dad kale ay maaragtay waddankii nagu qabsadaan nagu soo galaan oo waxaan loo dulqaadan muwaadiniinteennuna waxaas ma ay qaadanayaan Een, waa u jeednaa etoobiyaanku inay maalmahan maxaa layidhaha adugu soo badanayaan ee waddankeenna saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dee qorshe waddanka dhan maaha keliya puntland laakiin soomaaliya oo dhan bay ku soo badanayaan saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qorsho lagaga hortago dowladdu waa inay fikirtaa waa inay manage garaysaa soomaaliya maamul goboleedyada dhammaantood kulli way ku soo badanayaan dee dalka dhan bay imanayaanin waxa eryeysana waa shaqalaan waa dhibaato waa inta badan waxa weeye dhulkoodii bay ka soo eh, immigrate gareeyeen oo ka soo qaxayaan saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dee qorshe lagaga hortago oo waxa weeye een, dhibaatooyinka ay geysanayaan sidoo hadda waxaa arkaysaa waxyaalaha ee, aynan arki jirin oo soomaaliya ku arki jirin oo ay la yimaadeen waxaa ka mid ah gabdhihii bay keeneen oo baalashlayaal ah gabdho baalashlayaala dabeetana dhaqankaas waa la isqaasisiinayaa hadhowdii oo wuxuu noqonayaa dhaqan oo soomaalidu qaadato oo waxaa la arki doonaa hadhowdii gabdho baalashlayaal oo soomaaliyeed arrintan haddaan wax laga qaban waa arrin maxaa la yidhahdaa aada u seefidaysa saa daraaddeed ee, guud ahaan ee, etoobiyaanku waxay u baahan yihiin qorshe in laga yeesho dalka gudihiisa maraya iyo kuwa ka dhoofaya kuwa soo dhex maraya kuwa ka shaqaysanaya taba khaas ee, madaxweynaha puntland inuu maxaa la yidhahdaa arrintaasi ee, ka yeesho qorshe ama balaan ka yeesho taasoo waxa weeye lagaga hortegayo etoobiyaanka saa'idka ah oo waddanka hadda harqiyey ama aadka ugu badan
marka cawashada ayaga magaalada kusoo batay meelaa laga leexdo mala naagihii inay inay tuugsigii way ku bataan haddana daadsada ay wada qaateen tuugsi inay ka bixin daadsada la wada qaatay cawashada kuwa waa kuwii la kuwii la ceeriyey oo kusoo noqday annagana suuqa neesana meelaa laga leexdo mala wadda markaas dhehis ninkaa u tag ayaa kaaga hormay hadda lacagti badan na soo geli jiray haddana ayamaa nama soo galo annaga etoobiya inta qoomiyood ay ka kooban yihiin baa nagu soo guuray waxa weeye oo magaaladayadii qabsaday iyo gobolladayadii reer puntland oo dhan annaga reer garowe haddaan hayno waxa nala midaba maba jiraan laamigaasay jiifjiifaan anshax xumada nadaafad xumada diin la'aanta ku dayashada carruurtii ku dayanayso dharka xunxun oo jeexjeexan madaxa kufoosha xun shaqadii oo dhan waa la wareegeen gabdhihii baa baalishka sita kan tuugsanaya ca- wuxuu rabaa biyihii inuu kaa qaado wuxuu rabaa raashinkii inuu adiga kaa qaado wuxuu rabaa lacagtii inuu kaa qaado wuxuu rabaa inuusan magaaladii lacag gelin uu seexdo derbiga seexdo waxaa arkaysaa naagtii ilmihii odaygii wixii oo dhan derbi bay hurdaan wax walbana adigii bay rabaan inay kaa qaadaan tabartaya ma aha waa qaadi weynay dalkii waa u jeedaan oo dhaqaale la'aan baa ka jirta annaga dadkayaga muqmaalka ahaa waa bakti waxa weeye midda xigta xoog hadda waxay heer waxay marayaan ay taleefanadii furanayaan dadkii handadayaan gabdhihii ku boodayaan dhibaataan ku qabnaa dowladda iyada puntland waxaanu ka codsanaynaa oo cod dheer ku leenahay dadka hanala ka saaro kaa tidhaahdid halkaan ma bahal- ma- ma- anaa iskale ku leeyay ciidan anaa iskale mid baan waxaa iri waxay tiri uurkaan inaan ku dhalo uu waxaan rabaa reer garoowa noqdo waxa weeye mustaqbalka uu dhalasho garoowe ahaana uu qaato dadkan waa dad bad doona bad bay doonayaan dal bay doonayaan waxa weeye dadkayagii baa baaba'ay baddayadii bay raadinayaan waxa weeye aniga mooji een, dowladdu danay ka leedahay Ee, dhibaatooyinka hadda marka mujtamacii ay waxa weeye fa- ku fasahaadinayaan waxaa ka mid ah wiilashoodii yaryaraa waxay cabbayaan koollo oo ciyaalkii waa u jeedaan gel hore iyo gel dambe dee waxa weeye ciyaalkuna intay yar yihiin waa ayuu ilmuhu tacliimiin buu ku jiraa marka dhaqankii xumaa haddaan laga digin ama aan inuu xun yahay la dareemin wuxuu u arkayaa wax saxan waxyaabaha dhibaatooyinkaa ay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah oo hadda laga taagan yahay khaati billaah in waxa weeye een, masaajidii oo waxa weeye ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada oo goob cibaado ah oo goob ilaahay loogu dhowaado ah hadda waxa magaaladan aan joogno ee garowe masaajid kasta albaabkiisa waxaa taagan toban garbaduub kuu qabanaya oo baalash waxa weeye ee, daasda oo wata oo dhallinyaradii soomaaliyeed ee kabaha baalashi jirtay ee maqaxyaha ku baalashi jirtay khadka ka saaray haddee waxay ku soo dareen gabdho qaaqaawan oo haddaad la hadasho afkaagana ma garanayaan itaqilaa xitaa haddaad tidhaahdo kuuma joojinayaan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaagka warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa iminka waa xalqada lixdan iyo labaad ee xubinta caafimaadka oo alaaba aan kusoo gudbinno barnaamijkeena dhuuxa dictor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa aalaba noo soo diyaariyay xubintan allah ajar ka siiye taas oo xambaarsan faa'iide aad u ballaaran bulshaduna ay si diran usoo dhoweeyeen أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad caawa nooga warbixisaa infekshanka ku dhaca dhiigga carruurta siddeed iyo labaatanka maalmood ee umusha maxaa tala ah oo aad hooyooyinka ka siin lahayd xanuunkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده aad iyo aad u mahadsan tahay neonatal subses ama cudurka ku dhaca ilmaha umusha lagula jiro oo weliba nooca dhiigga raaca ah ee cudurkan waa cudur dilaa ah ilmahana waa lagu arkaa waxaana loo kala saaraa cudurkaas mid degdega oo ah hal maalin ilaa saddex maalin mid ku dhacayo mid ku dhacayo wixii ka badan afar maalin saasaa loo kala saaraa calaamadaha cudurkan lagu- lagu arko waxaa kamid ah qandho ka sareysa soddon iyo sideed darajo disney naqaska oo cunuga ku dhega een, sokortoo ka dhacda naaska uu diido qalal ee, wadna garaacii soo yaraado walow marka u horeysaba uu wadna garaac zaa'id noqonayo calaamadahaas ugu caansan cudurka marka waa cudur halis ah waxaana marka ku dambeyn lagu baaraa ama go-aan looga gaaraa cudurkan waxay tahay c s f analysis culture intaba waa loo baahan yahay iyo c p c Ee, maamulidiisa iyo daaweyntiisana waa pharmacotherapy oo waa la daaweeyaa haddii xilliga ay m- suurtagalka ay tahay la keeno marka ee, talooyinkan siina waxaa kamid ah hooyooyinka haddii calaamadaha aan sheegay ay arkaan oo ay kamid tahay qalal qandho sarreyso cunugoo naaska diida inay isbitaalka si degdeg u keenaan qodob kaleed waxaa kamid ah hooyada markay isbitaalka imaado inay shaqaalaha isbitaalka la muranto dhalo cunug hadda dhashay cunug hadda umula maa xidid laga helayaa waqtiga ka dhumanaysaa marka taasna marka inay ka tanaasulaan oo ilmaha u ogolaadaan dhakhaatiirta inay u shaqeeyaan qodobka saddexaad waxay tahay isbitaalka oo kaleeto haamaha yaallo haanta ugu muhiimsan waxaa kamid ah haanta loo yaqaano oksijiinka oo cunuga maadaama naqaskuu ku dhagayo samiibka si fiican u shaqaynayn waa haanta ugu muhiimsan oo nolosha ka qayb qaadanaysa marka in ayadana haantaas aysan diidin aysan dhihin haantaas qofka lagu xiro rajo ma laha waa haan dhib badan waa marka taasna ayagana ay ogaadaan inay muhiim tahay ahaantaas Een, midda kale waxaa kamid oo kaleeto hooyooyinka haddiiba foosha ay ku daahaan oo umulisooyinka ay gabadha arkaan inaysan dhalayn saacadana ay haystaan inay iska soo rifaargareeyaan ama soo diraan ay dhahaan or isbitaalka aad go-aan ayaga kaa gaareen taasi waxay keenaysaa cunug kasta oo tobaniyo sideed saac ka badan hooyadii foolanaysay yaa cudurdan lagu arkaa kuwa badan marka foosha gabdhaha in lagu daahin haddii la arka inay gabadhan dhalayni in dhakhtarka loo soo diro umulisooyinkana waxaa muhiima inay dareemaan cunug hadduu dhasho madaxa bararsan cunug aan ooynaynin inay dhahaan anaga waa kaa umrinay bar isbitaalka sii mar biyo cagaar ah ay kasoo baxaan ee, hooyada oo biyaheeda mar hore dilaaceen marka waxaasoo dhan hadday arkaan waxa la rabaa umulisooyinka inay gabadha u sheegaan waad umushay laakiin isbitaalka sii tag haddaysan umulinna inay dhahaan anaga go-aan kaama gaari karna isbitaalka tag cudurkan badanaa wuxuu ku dhacaa hooyooyinka umusha ku daa foosha ku daaha marka hooyooyinkana waxaan kula talinaynaa inaysan sida badan ku dhalin xaafadaha ay ku dhalaan isbitaalada qalabaysan si hooyada loo sii baaro infectionkay qabto ilmaha dhashay markaas go-aan looga gaaro ka hortag lagu sameeyo lasii duro waayo ilmahan infectionka marka koowaad ay u dhashaan haddii guriga lagu dhalo wuxuu soo baxayaa saddex maalin kadib afar maalin kadib cunugii oo qalalaad keenaysaa boqolkii sagaashan sagaal cunugaas badanaa wuu dhintaa laakiin haddiiba dhakhtarku uu ogyahay inay hooyadan ku daahday foosha markay dhashay kadib cunugii oo nadiif wuxuu durayaa antibiotic ilaa asaa ka dhaliyey calaamadaha lagu garanaya waxaa kamid ah hooyada cunugeeda inuu uu cabay xabkii oo kaleeto waxaa kamid ah in hooyada ay cagaar ka socday cunugan soo bixin macnaheeda waxa waa cunugaas inuu cabay waxaa kaloo kamid ah cunuga markuu soo baxo kale in afkiisa lagu arka ama laga tufo een malkii cada- cagaarnaa waa calaamada tusaya marka dhakhtarka inuu hadhow cunugan uu dhaho subses baa ku dhici karaa neonatal subses wuuna sii durayaa marka waa ka hortag badan waxaa waaye marka in la fahmo oo dadkanaga ay noqdaan dad ku xiran dhakhaatiirta fahmay inay noqdaan macnahooda yaa la rabaa waa mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waakaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay kulan saacado badan qaatay ayaa waxa uu dhex maray wilaayada jubbada dhexe culumaa udiin salaadiin ganacsato iyo aqoon-yahano kulanka ayaa ka dhacay degmada jilib waxaana uu kulanka daarnaa oo looga hadlayay horumarinta dacwada ilaalinta waxyaabaha aan shareecadu ogolayn iyo sare u qaadista ganacsiga noocyadiisa kala duwan waxaa idinku soo maqan mid ka mid a culimada diinta islaamka oo kelimad ka jeediyay kulanka
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلمتين waxaan rabaa inaan kusoo koobo labo nuqdo nuqdada koowaad daacada iyo khayrka iyo camalka wanaagsan qof kasto muslimiinta ka mid ah rag iyo dumar yaryar waaweyn inay ka wada shaqeeyaan waayo daacada iyo wanaagga la sameeya bulshada iyo ummadda dhammaanteeda iyo dalka raad weyn ayay ku leedahay ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan qadaqa saas oo kale alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun daacada qofka fardigana saameyn ayay ku leedahay bulshada iyo deegaanka uu joogana sidaas oo kaleeto qof kasto inaga naga mid ah saas oo kaleeto xumaha iyo macsiyada iyo munkaraadka inuu ka fogaado waa waajib saaran waaye waayo qofka macsida hadduu sameeyo dhulka ayuu fasahaadiyey alimaam abulcaaliya raximahullahu tacaala wuxuu yidhi man casa allaha fi lardi faqad afsada fiiha lianna salaaxa alardi waasamaa'i bitaaca qofkii ilaahay caasiya dhulka dhexdiisa dhulka ayuu fasahaadiyey waayo salaaxa cirka iyo dhulkaba waxay ku jirtaa ilaahay subxaanahu in la adeeca sidaas darteed nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaddun yucmalu bihi fi lardi khayrun liahli lardi min an yumdaruu arbaciina sabaaxan hal xad oo dhulka lagu fuliyo oo xuduudda ilaahay ka mid ah ayaa ugu khayr badan dadka dhulka ku nool afartan maalmood inuu roob u do-o alimaam ibn kathiir raximahullahu tacaala kitaabkiis tafsiirka xadiidkaas markuu fasirayay wuxuu yidhi waayo xuduudda haddii la oogo dadka xumaha ayay ka joogsanayaan xumaha haddii dadka ay ka joogsadaanna ilaahay subxaanahu watacaala barakaatu samaa'i wal ardiya ilaahay subxaanahu watacaala u soo dejinaya qodobka labaad qof kastoo inaga naga mid ah markuu taacada iyo khayrka ku dadaalay xumahan uu ka joogay haddana waxaa laga rabaa in walaalihiis kaleeto macruufka uu faro munkarka uu ka reebo macruufka oo la faro munkarku ka reebana ummaddan khayriyadeedii shardigeedii waayo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah ummaddan khayriyadeedii waa macruufka in la fara munkarkana waa in la reeba ilaahayna wuuna amray subxaanahu watacaala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون رسولكينا صلى الله عليه وسلم إساقنا سداس أي نوع أمري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستدع فبلسانه فإن لم يستدع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان معروف كأول فره منكر كأول ريبا خير بدن أيا كدلنيا هدي munkaraadkii bannaanka ay soo baxaan oo aan la inkirin oo aan la zuulin oo dadkii munkaraadka watay oo lala saaxiibo ama la qariyo taas waxay ka digaysaa ummaddaas shar iyo halaag inuu ku habsanayo ilaahay qur-aanku wuxuu noo sheegay dadkii asxaabu sabti ilaahay subxaanahu watacaala maalinta sabtiga malaayiga inay ugaarsadaan ilaahay uu ka reebay was'alhum can ilqaryati alatii kaanat xaadirata albaxr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون dadkaas oo maalinta sabtiga loo diiday inay ugaarsadaan ayaa waxay sameeyeen maalinta sabtiga intii dabadaan oo shabagii ay dhigtaan ayaa maalinta axad ay guranayeen ummaddii markaa saddexay u qaybsameen qaybna munkarkaas ayay samaynayeen qaybna way wacdinaysay waid qaalat ummatu minhum لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون qolana way waaninaysay oo ilaahay ka baqa waxaan ka jooga ayay dhahayeen qolo kaleetana waxay dhahayeen ummad ilaahay cadaabi doono maxaad maxaad u waaninaysaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay dadkii xumaha reebayay ilaahay inuu badbaadiyey inta kaleetana waa la halaagay saddexdii qolo qoladii xumaanta samaysay iyo qoladii ka aamustayba waa la halaagay sida ibnu cabaas uu sheegay qoladii xumaanta reebtayna waa la badbaadiyey dadka qaarkood waxay u malaynayaan munkarka haddii iyaga aysan samayn oo markaas iskaga aamusaan ama gurigood ay ku uruuraan ama masaajidka ay ku uruuraan inay ka badbaadayaan taasna kuma badbaadayaan nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka xumaanta samaynaya iyo kuwa ka reebaya dad doon wada saaran qaybna kor saaran qaybna hoos saaran haddii qaybta hoos saaran oo ay damacaan inay doonta ay dilaaciyaan qolada kore haddaysan ka reebeen dhammaantood ay wada halaagsamayaan hadday ka celiyaanna najow najow jamiican rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kaleeto dadka haddii xumaha ay ku bato walow dad fiifiicanba dhex joogeena waa la halaagayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa mid uu dhahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad iqtaraba فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا زينب بن جحش waxay leedahay maalinba rasuulka ii soo galay isagoo argagaxsan markaas erayadaas ayuu ku dhawaaqay Zainab waxay tiri anuhlak wa fiina saalixuun anagoo dad fiifiican dhexdeena joogaan mana la halaagay rasuulku ri nacam idaa kathura alkhabuthu haddii xumaha u bato xumaanta hadday badato dadka xun fiifiican iyo kuwa kale dhammaanta waa la isku daraya markaan qof kasto inaga naga mid a waxaa la rabaa wanaagga adiga ku dadaal xumahana ka joog walaalahaagan wanaagga far xumaanta ka reeb taasa adiga iyo dalkaaga iyo dadkaada iyo deegaankan dhammaantooda maslaxadooda kheyrkooda ku jira waa kuwan qaar kamid dadka kasoo qayb galay kulanka oo iyaguna warbaahinta la hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنت شركان وحوها شر آد وين ساعد بدن قاتي الأحمر ولايدا قيوب بدن ومضى كمد sida dee culammada ganacsatada qeybaha waxbarashada odayaasha runtii wuu ballaarnaa wixii laga hadlahayna dee waxay ahayd uun runtii ummaddan islaamka masiirkeeda waxyaalihii dee anfica anfacahay fi dunya walaakhira iyo waxyaalaha dhibaatada u keenahay masiirka ummaddan laga hadlay in ummaddan maadaama ay tahay dad muslimiin ah baahi weyn ay u qabtay diinta islaamka sidii dacwadii loo horumarin lahaa dee munkaraadka looga hortegi lahaa mukhaadaraadka waxaa way looga hortegi lahaa dhanka kalena ummadda runtii cadow bay leedahay ku soo duulay een, duulaanka midka hubaysan keliya ma ahine mid fikri baa jira mid waxaa jira muxuu ahaa dee mukhaadaraadkaas oo kale ujeeddadiisana waxaa weeye in islaamka la baabi'iyo een, akhlaaqiyaadkiisii lala dagaalama ummaddan waxaa weeye muslimiina aaminsan diinta islaamka in diintii dee akhlaaqdii iyo dee qiyamkoodii oo dhan lala dagaalamo oo la burburiyo taana waxay ka imaanay muxuu ahaa laba sabab sabab marka waa sabab khaariji sababna waa mid daakhili waxyaalaha annagu dhexdanada iyo dadka muslimiinta dhexdooda dee mukhaadaraadka iyo munkaraadka iyo waxaan muxuu ahaa waa wax islaamka burburinaya oo daakhil ah kana yimid middaa khaarijka oo gaaladu ay noo soo waarideen oo dee kor buu ka yimid insha allah marka labadaas oo waxa uu marka isbiirsatay ayaa islaamka burburinaha marka labadaba in laga warqabo oo khaarijkiina laga warqabo waxa ummadda ugu imaanaya daakhilkiina laga warqabo oo dee ummadda haddee waxa weye gudahoodii laga warqabo wixii munkaraad iyo dee mukhaadaraad iyo runtii haddee ummaddu dadka mas-uuliyiinta iyo dadka maanta meesha isugu yimid ahluxalli walcaqdi woy marka waa dadkii ka fikiraya ummadda aayaheeda insha allahu waxa weeye tashiyadu way badnaayeen talooyinka way badnaayeen waxaan dhihi karaa marka fadhi aada u qiimo badan buu ahaa arrimo ummadda anfacana way ka soo baxeen oo masiiri ah insha allah waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo dhammaystiro aaraada iyo afkaarta halkaa ka soo baxday insha allahu intaa ayaan kusoo koobaya jazakum allahu khayra shirka waxaa iga baxay in maanta laga hadlayay masiirkii dadka dadweynaha ku nool degmada jilib ama maarata walaayada islaamiga oo kale jubbada dhexe waxaan looga hadlaya wax iyaga dantooda ah oo ay ka mid tahay sidii shacairta loo muujin lahaa hadday tahay maarata dharka la xirtoo kale in maarata dhar wanaagsanoo waasaca dadka ay qaataan ganacsatada keenaysana aan u she- maarata u sheegno maarata een, waa wixii qofka maandooriya siisa waa mamnuuc maanta insha lama bahen markay yar tahay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sal allahu alay wasalam maanta waxaan ka qayb galnay shir ay soo qaban qaabisay walaayada jubbada dhexe shirkaas oo ku saabsanaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar munkarka in la reebo macruufkana la faro waxyaabaha munkaraad badanaa laga hadlay oo ay ka mid tahay sida muqaadaraadka waxyaabo badanaa laga hadlay marka alxamdulilah shir aada u ballaaran uu ahay oo ummaddana anfaca waxyaabo badanaana kasoo bixi doona haddii ilaahay fikrad badanaa la isdhaafsaday in wacyigelin la sameeyo waxaa kasoo qayb galay shir nabadoonnada mashaaikhdii magaalada iyo eh, macnaha ganacsatadii iyo mas-uuliyiintii gobolka jubbada dhexe inta dhammaantood waa aaraa badanaa la isku dhaafsaday alxamdulilah waa si wanaagsan uu ku dhamaaday alxamdulilah aada u shirku u qiimo badnaay waxaa looga hadlayo alamru bilmacruuf Een, dhinac kale wuxuu ka ahaay washaawirhum fi lamri diin in talada la isweydaarsado Een, walaayadeenna gobolka jubbada dhexe awo- inay noo yeerto nala tashato fikradana weydiiso intaasoo ku saabsanaay dhammaan waxaa kasoo qayb galay inta bulshadu ay ka kooban tahay hadday culummo tahay hadday odayaal tahay hadday ganacsato tahay hadday bahdii waxbarashada tahay intuba kasoo qayb galeen waxaana looga hadlaya waxyaabaha xuxun sida daraagiska ninka la yidhaahdo muxuu ahay lebiska foosha xun leh een, tuugada Muxuu ahay, annagu waa soo dhoweynaynaa waana kala shaqaynaynaa khaasatan annaga odayaala nahay oo muxuu ahay isheen ergaan u badan nahaye inaan kala shaqayno ciddii ninka la yidhahdo muxuu ahay shaqa kulana aan farta ku fiqnana waa ku ballannay insha allahu bilahi trin intaasaan kusoo gaabsanayaa bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sal slam Eh, walaale annagu haddaan nahay mas-uuliyiinta nuqabada soomaaliyeed gaar ahaan jubbooyinka ama jubbada dhexe shir waxaa ka dhacay annagoo ah madaxdii iyo culamaa udiinkii xarakada eh, odayaashii nuqabada guud eh, ganacsatadii eh, bahdii waxbarashada dhammaan eh, iyo indunuusa markaana wareysanaysa shirkaas xaqiiqdii wuxuu ku saabsanaa meelo badan ayaa laga hadlay sida walaalkaad iiga horreeyeyba uu sheegayay abniga eh, muxuu ahaay abniga waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waa waa sugan yahay insha allahu annagana shirkaas aad baanu usoo dhaweynay waana nagala niqaashay eh, muxuu ahaa in si Wayna howlahaas isdhaafsatay.
eh, wa- waxaanu isdhaafsanay hadalla muxuu ahaa in afkaar nin walba afkaartiisa sida ay tahay sidii lagu sii xoojin karo muxuu abnigaas sidii muxuu ahaa horumar loogu tallaabsan karo sidii lagu cerib jari karo daroogadaas oo nooga imaanaysa gobolada riddada ay haysato ama degmooyinka nagu xeeran annagana insha allahu waxaan garab taagannahay muxuu ahaa habeen iyo maalinba inaan la shaqayno muxuu ahaa xisbada insha allah wixii xun oo aan aragnana insha allah aan micnaha- aan micnaha soo sheegna aanna micnaha marka horena aan muxuu ahaa ka wacyigelino aniga waxaas inay xun yihin ilaahay baaba hor u yiri annagana aan u sheegna insha allah aanana ka ergeynin muxuu ahaa wax xumaana Eh, muxuu ahaa la yidhi, dee koley hadda abnil isma warsanayo oo waxaa weye meelaha hadda ridada ay ka jirto xilli aan la socon karin baa la soconayaa magaaladan abni hadda isma warsanayo waxaa weye ilaahay mahadiib ilaahay baa ku mahadsan Eh, taaniyan muxuu ahayn xisbada muxuu ahayn gobolka ama degmada ayaa hawshaas u dhabar adeegtay insha allah iyo intii ku shaqada leh waaliga jubbada dhexe cali darwiish ayaa soo gebagabeeyey kulankan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي ما تسكله سبحانه وتعالى بعد حمد الله آه، waxaan u mahadcelinayaa dhammaan آه، وجوهdan quruxda badan ee hor fadhisa dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa jazaakum allahu khayran آه، waqtiga dheer ee aadna siiseen waan idinkaga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa talooyinka wanaagsan ee aad noo soo jeediseen جزاكم الله خيرا إلهي ميزانك حسناتك عندك وقدرة وقت دير جان فردني نقاش دير نوان قلني حاوي ترى عاد جبتين عاد أي متقنا إن شاء الله تعالى إنه أنفع دون تهدو لها إدمه علماء iyo nuqabada ganacsatada dhalinyarada iyo aqoon-yahanada ee muxaafadada jilib iyo maamulka gobolka rag ka joogo dhanba talooyin fara badan iyo soo jeediyeen naqaashkuna waqtigiisa aad uu u dheeraa in mataqaanaa dad ummadii macruufka la faro oo wanaagga laga reebo waa shay muqadas oo aad u weyn weeye islaamkuna uu ina faray taana insha allahu tacaala waa midda maanta oo dhan aan u fadhino dadaalkeedii iyo mataqaanaa aan bixinayno lahayn ummadda sidii wanaagga loo fari lahaa xumaanta looga reebi lahaa waxaad ogtihiin waxaan ku noolaa mandiqad oo ay ku hareereysan tahay gaale iyo murtadiin ay nagu hareereysan yihiin jaanibka kale waxaa nagu socda eh, dagaal mataqaanaa ee dadka akhlaaqda lagala dagaalamayo magaalooyinka marka waxaa inooga imaanaya murtadiintu ay gacanta ku hayaan Eh, waxaa nooga soo neefsanaya akhlaaq xumo iyo fisqi iyo dhibaatooyin fara badan iyo daroogo iyo mukhaadaraad taana insha allahu tacaala waxaan kaga hortegi karna waxaa weeye inagoo isku duuban oo gacmaheena isku xiran yihiin oo halka fad wada saaran inaan dhan uga soo wada jeesano shartaas waan isaga difaaci lahayn insha allahu tacaala inaan ka tashano weeye talooyinka aad soo jeediseen insha allahu tacaala waxbaan ku dhisan doonaa hadda wixii ka dambeyn insha allahu tacaala inagoo ilaahay subxaanahu watacaala kaashanayna qadiyadda iyada juhuud fara badan ayaan ku bixin doonaa idinkuna insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa kaalintiina inaad ka qaataan oo culimmadu masaajidda ka hadlaan oo dadka la wacyigeliyo oo dacwad shaarica loo qabto ee ummaddii loo sheego sharta iyo dhibaatada fisqiga iyo xumaanta iyo munkarka uu leeyahay ee wanaagana la fara odayaashuna ay nagala shaqeeyaan arrintaa iyadoo bulshada ay ku tawjiihiyaan khayrka iyo wanaagga ayaan ka codsanaynaa dhallinyarada iyo aqoon-yahanadana waxaan ka codsanaynaa macallimiinta iyo dadka dadka waxbaraya inay ummadda ay waxbarayaan khayrkii wanaagga ugu yeeraan oo xumaanta ka reebaan ayaan insha allahu tacaala ka codsanaynaa si guud arrintaa iyada hadday inoo suura gasho insha allah ummadduna waa inoo badbaadaysaa innaguna aakhiradeenna iyo adduunkeena wuu inoo badbaadayaa sidaa darteed insha allahu tacaala waxaan leeyahay qodobka isaga aan isku xoojina inagoo ilaahay kaashanayna nabiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi waxaana laga rabaa marka inagoo xadiiskaa ku dhaqmayna eh, in mataqaanaa munkar haddaan aragna gacmaheen aan ku zuulin fain lam yastadic fabilisaani wain lam yastadic fabiqalbi taas ugu dambaysa qalbiga adcafu liimaana marka maanta ilahi subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey awood ciidan wuxuuna siiyey maamul wuxuuna siiyey shawko aan ku difaaci karno munkarka isaga reebi karna munkarka waa inaan gacmaheena ku zuulino waa inaan carabkeena ku zuulino oo la dagaalano insha allahu tacaala inagoo xadiiskaa ka duulayna wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaana caawa intaas ayuu iiga eg yahay barnaamijkeena dhuuxa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام